bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha laho waa maalinimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha setembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo safaro shaqo ku jooga dalkaasi maraykanka ayaa kulamo gaargaar ah la yeeshay madaxda dowladaha caalamka ugu qaybgalaya shirka sanadlaha ah ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya sayid bin faysal kulanka ayaana madaxweynaha iyo wasiirka uga wada hadleen arrimaha nabadgelyada dhaqaalaha iskaashiga xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ka dhexeeyey xasan sheekh maxamuud ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga soo celinta safaaraddii dowladda sacuudi carabiya ee ku lahayd dalka soomaaliya iyadoo haatan safaara badan safaarado badan oo dalalka caalamka ay leeyihiin ay ka shaqeeyaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kulamada gaargaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu la leeyahay madaxda ka qaybgalaysa kulanka jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa waxa uu yahay mid uu ku doonayo in uu soo celiyo xiriirka iskaashi ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya dowladaha caalamka madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in marka uu maalinta biri ah ka jeediyo khudbadiisa kulanka qaramada midoobe ee sanadlaha ah kadib uu kulamo goonigooniha la qaato madax badan oo ka kala socota dalalka caalamka kuwaasi uu kala hadli doono xaaladda dalka soomaaliya iyo sidii loo taageeri lahaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ayada la daadaaldhacayso dagaalo ay kula jirto al-shabaab iyo sidoo kale tabaryari dhanka dhaqaalaha oo weli haysata dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaa gebi ahaanba lasoo gabagabeeyey howlgalkii xarunta ganacsiga ee wasdigeed kaasoo maalintii sabtiga ahaa ay la wareegeen gacan ku-hayntiisa maleeshiyaad ka tirsan kuwa al-shabaab madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ee xarunta dalkaasi ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba lasoo gabagabeeyey howlgalkaasi asigoona sheegay madaxweynaha kenya in ay fashiliyeen howlgal ay doonayeen kooxda al-qaacidda in ay ku bartilmaameydsadaan shacab badan oo kenyaan ah waxa uuna sheegay madaxweynaha dowladda kenya in lala xisaabtami doono cid waliba oo falkaasi ka dambaysay waxauu sidoo kale sheegay madaxweynaha dalkaasi kenya in ay aada ugu xun yihiin dhibaatadii soo gaartay shacabka reer kenya waxa uuna sheegay in shacabku ay yihiin kuwo isku duuban uhuru kenyatta ayaa sidoo kale sheegay in baroor diiq loo samayn doono dadkii ku dhintay falkaasi argagixisay ee ay fulisay kooxda al-qaacida waxa uuna tilmaamay in aan looga hari doonin lanana xisaabtami doono cid waliba oo lug ku laheed madaxweynaha kenya ayaa sidoo kale waxa uu carabaabay in ay gacanta ku dhigeen ku dhowaad kow iyo toban ruux kuwaasi oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen howlgalkii fashilmi ee al-qaacido ku doonayeen inay ku waxyeelayaan xarunta ganacsiga ee westigeed taasoo muddo saddex maalin ay ka dhex dagaalamayeen maleeshiyaadka qabsaday madaxweynaha kenya ayaa sidoo kale u mahad celiyey madax dhowra oo ka tirsan caalamka kuwaasi oo intii howlgalka uu socda kula xiriirayay qadka teleefoonka iyadoona inta badan wadamada xiriirka wanaagsan la lahaa dowladda kenya ay usoo direen ciidamo kumaandoos ah kuwaasoo si gaar ah u tababarnay oo qayb ka ahaa howlgalka lagu doonayay in xaruntaasi looga saaro maleeshiyaadka sida arxandarrada ah ugu laayay dadka shacabka ah ee reer kenya iyo sidoo kale dad ajnabi ah oo halkaasi ka dukaamaysanayay howlgalka ayaa qaatay saacado badan waxaana inta la ogyaha ku dhintay lixdan iyo siddeed qof halka ay ku dhaawacmeen dad ku dhow laba boqol waxaana inta la ogyahay sidoo kale ku dhintay howlgalkaasi sida uu sheegay madaxweynaha dowladda kenya lix askari oo ka tirsan ciidamadii howlgalkaasi fulinayay shacabka soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa iyaga walaac aad u fara badani ka muujiyey xaaladda cakirneed ee ka taagneed xarunta ganacsiga wasdigeeda taasoo saameyn badani ku yeelatay nolosha dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan dadka ayaa ku waramaya in cabsi badani ay ka qabeen in shacabka reer kenya ay dhibaatooyinka la kulmaan ayagoona ammaanay shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi gaar ahaan islii safiirka soomaaliya u fadhiya halkaasi maxamed cali nuur america kaasi oo dadaal badani u galay sidii loo yaray lahaa waxyeelo soo gaarta shacabka soomaaliyeed ayadoona ugu dambayntii xal laga gaaray in lasoo afjaro howlgalkaasi dhicisoobay ee ay fuliyeen kooxda al-qaacida
asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aniga magacaygu waa zubayr macalin cabdulqaadir waxaan ka mid ahay shicbiga soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii shicbiga aragtidooda haddaan inta iga aadan qaybtayda soo bandhigo arrintan aad iyo aad iyo aad ayay noo saamaysay markii ugu horreysay ee meesha la galay markii meesha nimanku ay galeen waxaa suuqa la geliyey waxaa meeshii soo galay niman gangis ah oo waxa weye waddanka u dhashay iyo war kaloo asagana ahaa ma ahane waa argagixiso wadnaha farta ku haynay markii waxa weeye maarata dibkii batay oo waxa weeye dhinaca ay u dhacdaan aqooweynay oo waxa weeye ay arrintii nagu adkaatay ayaa haddana waxaa hadlay macalidheer oo idaacadaha ka hadlo yidhi annagaa sabab u ah annagaa sabab warkiisii aad buu noo wiirka soomaaliya mahad mahad mahad mahad balaaraa ka gaartee maxamed cali america oo in badan mar walba dhibkeena nala qaybsada ayaa isla markiiba wuxuu muujiyey shacbi shacbiyadu muujiyey sabinta horta ugu weyn waxa weeye dawla haddii gacanteeda aa gasho haddii lagu waayo dhibaa mataqaana haddii dembiga lagu waayo waa laysii dayn laakiin shicbigii caraysan ayaa mararka qaar iska banaan baxo dib noo geysan jiray dhinaca hantida iyo dhinaca naftaba marka hadda xogaha shicibkii maaragtay nama soo horjubin lahay hadda waa saga cabsi baa jirtaa magacaygu waa maxamed macalin cabdulqaadir oo ku nool xaafadda haddaan fikirkayga ka jeedsado iyo meeshaas waxaa ka dhacay wax aanan u baahnayn haddaan soomaalin nahay community ahaana aan anfacayn dad waxaan nahay maaragtay maras ah oo maaragtay xoolahoodii iyo maalkoodii iyo naftoodii way dhamaa iyo carruurtoodiiba ay ka yaalaan isliin annaga ka soomaali ahaan laba laba laba dilaan qabnaaba haddii terroristi adduunka mid kamid a hataa annaga mid kamid a hadduu hataa islii ka dhaco annaga dadka xogaadana soo atagaa nahay ilan waxaan nahay qowmiyad islaam ah oo kow dad qof walba ay nacab tahay oo gaalay magacayga hore waa leela macalin waxaan kamid ahay soomaalida sii ku sugan dareenkaygula hadda aada u fiicanahay aad arrin aad u faanxuma eed arrinta meesha ka dhacday oo aad naxtiri ardayda xuna alxamdulilah annaga ilahi waxba naguma gaarsiin dad aad aad maato ah badani ku baabceen awal waxay ahayd in shacabka aad uga cabsanayna maadaama aada dadka wareedka loo laayay inay weeraraha xaggooda looga yimaadaan
dadka ayaa inta badan waxay ayaga ka cabsi qabeen in ay hujuumka la kulmaan dadka shacabka ah ee reer kenya kuwaasoo dhibaatooyin aad u xooggana ay kasoo gaartay weerarkii lagu qaaday xarunta wasdigeeda oo muddo afar maalin ay ku dagaalamayeen ciidamada ammaanka iyo sidoo kale kooxihii hubaysnaa ee halkaasi galay halka warkaasi aad kala socotaan waa wardhe rediyo dadka ku dhaqanka amamka barakacayaasha ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan ciidamada ammaanka kuwaasi oo inta badan u geysa falal ka baxsan anshaxa dadka barakacayaasha ayaa sheegaya in ay dhibaatooyin ku hayaan ciidamo libisan dareeska dowladda soomaaliya kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si qasaba ugu saarayay kaamamka ay ku nool yihiin dadkaasi mid ka mid ah dadka ku dhaqan kaamamka ku yaala magaalada muqdisho oo magaceeda qarise ayaa ku warantay in ay dhibaato aada u xooganay ku hayaan ciidamo libisan dareeska ciidamada gaar ahaan kuwa booliska kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey sida ay sheegtay si qasab ah ku gelayay guryaha cooshadaha ka samaysan ee ay ku nool yihiin ayadoona muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kale ay jireen kaamam dhowr ah kuwaasoo laga barakiciyey dadkii ku noolaa waxa weeye anigu wax badan baan magaalo joogay wax badan baan magaalo joogay maaragtay waan aqanaa nin dhima jiray nin laga dhima jiray dhaxal waa yaqaanaa ay soomaalidu ku mamaadaa bariis bay ahaayeen bariiska dharka b s labisan bay ahaayeen kaliyahooday wateen oo horow cadamiya wata laba askari oo labisan ninka sargaalka naagta anaa qabowrina shareer kale maaragtay gacanteenay ka marooqsadeen naagti sa usii ordayay guri bustay oo ku daanay ka rogtay naag toddoba caruuro oo ilaahay baa iiga sarreeya toddoba caruuro bilood jiro oo u jiro yahay u joogaan bay u galeen guriga laba naagti markay saa xisaabki gurigii xumaamada xisaabka kalolooday aniguna aan iska dabadayo oodka dabaordasa maxay rabaan maxay rabaan islahay oo wax kalaba ka baqayno makar baa in soo gasho marag baan yaraaba meesha lagu mareeyaan islahay marka ilaahay maadis baa tahaye markay naagti daari xumay sida u qabatay labadii baliiska aheed qoryihii inta hore u wareegsadeen ammaanka ka jarteenay gabadhiyo hurdaydo dirabaatiyo qaawad ugu jiro yay labada garab kusoo beeyeen sida qof balalaatiyo baabuur la saara ay soo dadaanseen markay soo daasheen ayadana qof naf ku jirta waa rafatay waa iska daybay maagtay waa rafatay waa ku gaaray ayaa wiil kalanta meeshaas naha u shagaayo gudoomiyaha kaamka maamulka kaamka anigaa iskale waxaan dhahna wax nagaidiya dadka meesha aad ku boodaydiin annagaa mas-uulka ummaddaa laba kuna qoys weeye meesha anigaa dajiyahay darbicisa niman waxaana tihin suuradda dawladda ka muuqato oo labiska dawladda sita oo calanka dawladda garbaha ku sitee shicibku waala eeday calankaan inka muuqdee maandooyow dib looga dabaqo waxna weydiiya hadday gabadha dambilo kaanaka idiin soo bixinayna dambilo uga rabna kaamka naga iyo jiritaanka naga haddaysa dambi lahayna
waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey jiray kaamam dhowra oo si qasab ah looga raray dadkii ku noolaa iyagoona haatan inta badan dadkaasi ay dib ugu laabteen duleedka magaalada muqdisho halkaasoo markii horeba ay degganaayeen intii ay dagaalada ka socdeen gudaha magaalada muqdisho isbitaalka degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolkaasi galgaduud ayaa waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin dawala-aan ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey soo food saartay halkaasi kusimaha agaasimaha ee isbitaalkaasi doctor axmed cabduqaadir ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda caafimaad ee isbitaalka ay tahay mid aada u liidata ayadoona bukaano dhowr ah ay ku jiraan isbitaalkaasi waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jiray dawala-aan aada u baahsan oo ka jirta isbitaalkaasi waxa uu nugu baaqay hay-adaha caalamka iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed ee wax haysta ee deegaan ahaan kasoo jeeda gobolka galgaduud in ay la soo gaaraan kaalmo deg deg ah dadka bukaanada ah ee ku jira isbitaalkaas warkii oo aad kala socoteen wardhay rediyo a khiyaarta qiimaha leh waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur tan iyo intaan dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu